الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda qaaaayoieedaad min suurati nisaa qaala allahu tacaala laa yuxibu allahu ljahra bisuu'i min alqowli ila man dulim wa kaana allahu samiican caliima darsigan munaasabada kala dhaxaysa darsigii hore waxa weeyaan ilaahi subxaanahu wa tacaala markuu soo sheegay kuwa munaafiqiinta ah aayaadkii ina soo maray lagu soo sheegay fadeexadahooda ilaahay halkan wuxuu inoo sheegayaa inuusan jeclayn waxyaalaha qabaa'ixda ah iyo waxyaalaha fadaa'ixda ah in la daahiriyo ilaa si xaqa mooyaane qofkii bararkiisa iyo dhibaatadiisu badato oo khatartiisu badato unbaa wixii xun la jahri kara oo la aamusi waaya waxaa laga sheekayn doonaa yahuudda iyo jaraa'imtii iyo dembiyadii ay galeen xumxumaa qayb ka mid a waxaa ka mid ahaa waxyaalaha ay galeen inay dalbadeen ilaahay aragtidiis waxaa ka mid ahaa inay caabudeen dibi intaasoo dhan darsigaan ku qaadanaynaa waxaa ka mid a inay sheegteen nebiyullaahi ciisa in la salbiyey taasna waa la radin doonaa waxaa ka mid a qabaa'ixda iyo xumaanta ay sameeyeen maryama oo nebi ciise hooyadiisa inay ku tuhmeen faaxisho iyo xumaan iyo zino waxaasoo dhan baa la radinayaa oo qabaa'ix iyo jaraa'im shaniicaad oo xunxun ah oo ay la yimaadeen qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laa yuxibu allaahu ilaahay ma jecla aljahra la jahrid bisuu'i xume iyo xumaan lala jahro suugaasoo min alqowli qowlka xaggii ka ahaaday ilaahay subxaanahu wa tacaala ma jecla fuxshi iyo xumaan iyo suu in lala jahro oo dhibaato carabka lagala imaanayo waxaa la mid ah qowlka ficilkii haddii xumaan lala jahrayana waa la mid haddaan xumaanta lala jahrayna xataa la qarsanayana lafteedu waa la mid lajahrid haddii qofku macnaha iska daayo ou si siriya xumaha ula imaanayo ilaahay ma jecla hadday qowl tahay iyo hadday ficil tahay intaba laa yuxibu allaahu ilaahay ma jecla aljahra lajahrid bisuu'i xuma lala jahro oo min alqowli qowl xaggii ka ahaaday ilaa man dulima qofkii la dulmiyo mooyaane madluum ah isaga waxaa loo banneeyey inuu la jahro qofkii daalimka ahaayoo dulmiyey inuu duco la jahro waxa weeyaan qof baa la dulmiyey dhibaataa lagu sameeyey qofkaa isaga ah wixii lagu sameeyey waa la jahri karaa hebel baa i dulmiyey wuu la dhawaaq hebel baa waxaygii dhacay waa la jahri hebel baa i caayey hebel baa i qadfay isaga waa loo ogolyay wixii marka qofkaas hebelkaas oo daalim ah qofkaa wixii uu sameeyey inuu ku sheego oo la jahro waa loo ogolaada waxaa kaloo ka mid ah habaarka lama ogola ma fiicna habaarku qofka laakiin la dulmiyey dulmigii loo geystay qadar la-eg oo habaar ah qofkaa la dulmiyo madluumka baa u bannaan kii daalimka ahaa inuu ku sameeyo isagoo aan xad dhaafaynin ilaahow iga kaafi ilaahow xaggaada ka abaalmari ilaahow iga badbaadi dhibtiisa iyo wixii la mida laakiin maxaan la ogolayn sideedaba habaarku waa xun yahay ummadda waa loo duceeyaa lama habaaree habaarkaas qofka madluumka ee dhaftiisa la dulmiyey qofkaa waa inuusan diintiisa ka habaarin oo diinta in laga fitneeyo waa inaan habaarkiisu ku aadanayn uusan ku habaarin waa inuusan ku habaarin suu'ul khaatima khaatumada in ilaahay ka qaado khaatumo xun inuu ku dhinto waa inuusan ku habaarin waa inuusan awlaaddiisa iyo ehelkiisa uusan habaarin waa inuusan xadgudbin kan laftiisu ilaa man ulm ilaahay wuxuu yidhi wakaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday yahayna ahaana doonaa samiican ilaahay mid samiicoo maqlaya weeye kan la dulmiyey ducada uu ducaynayo oo habaarayo kii dulmiyey ilaahay waa maqlayaa caliiman ilaahay weeyaan mid caliima ku ogaal badan weeyaan subxaana wa tacaala qofkan la dulmiyeyna ilaahay baa u hiilinaya walow bacda xiinin muddo dabadeed ba allaha ka dhigay ilaahay baa ku dhaartay kan la dulmiyey inuu u hiilinayo marka dulmiga ilaahay baa naftiisa ka xarimay addoommadiisana waa ka xarimay falaa tadaalamuu baa ilaahay yidhi ha isdulmiyinnina in laysdulmiyo waa dembi weyn weeyaan halayska ilaasho nooc kasta oo dulmigu uu yahay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi markaas asbaabaha aayaddu ay ku soo degtay arrimo badan baa la sheegay waxaa ka mida mufasiriintu ay sheegeen waxaa ka mida nin baa reere ku soo hoyday waa ka martigelyo dalbay markaasay aysan martigelin oo ka seexdeen markii uu ka tegayeybu markaa hadalle ku yidhi hadee waa garanaysaa qof maaragtay wuxuu u arkay la xumeeyey oo reerihiinba uu maaragtay la gaaro waxay ka sheeg sheega marka waxaa la yidhi laa yuxibu llahu ljahra bisuui ilaa man ulim waxaa ka mid ah abubakar baa nin baa wax ka sheegay abuubakarna waa iska aamusnaa ninkaa wax ka sheeg sheegayey uma jawaabayn nebiguna waa joogay meesha calayhi salaatu wasalaam abubakar markuu jawaabay baa nebigu meesha iskaga kaca oo jawaabta abubakar u diyaargaroobay markaasu wuxuu yidhi nebi allow intaasoo ninkaani hadlayey oo aniga wax iga sheegayey ma aadan kicin markii aan u diyaargaroobay jawaabtiisa maxaad u kacday ilaa waxbaa laga fahmayaa nebiga kiciddiisa inuu dhibsaday in abubakar arrintaa ka jawaabo markaasu wuxuu yidhi intii adiga wax lagaa sheegayey malag baa xaggaada ka jawaabayey malag baa xaggaada ka jawaabayey mar haddii adiga aa u diyaargarowday malag baa awalku difaacaye hadda waxa weeyaan waa iskaga kaca calayhi salaatu wasalaam laa yuxibu allahu ljahra bisuu'i min alqawli ilaa man ulim wa kaana allahu samiican caliima ilaahay wuxuu yidhi in tubduu haddaa muujisaan khayran khayr haddaa muujisaan ow tukhfuuhu amba aad qarisaan khayr ow amase tacfuu amba a iska cafidaan can suu'in xumaha xaggiisa suuga xaggiisa iskaba cafidaan ciddii dhibaatay idiin geysay ujeedka loo socday waa meeshaan dambe weeye ciddii idin dhibaataysay haddaaba suugii iyo xumihii ay la yimaadeen iskaba saamaxdaan faina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday cafuwan ilaahay mid cafin badan weeye qadiiran awooda ilaahay waa cafu oo waxa weeye cafintiisu waa miday tiro badan tahay qadiir weeye oo qudradiisa iyo karitaankiisuna ilaahay subxaana wa tacaala mid ballaaran weeya marka waxaaba iska cafideen canman saa'a ilaykum ciddii idinka idiin xumaan samaysay oo idin dhibaataysay baaba iska cafideenba oo farahaba ka qaadeen marka maxay ka dhigantay ilaahay isaga cafi ah haddaa idinkoo masaakiin oo ducafaa cid cafideen ilaahayoo qadiiru awood badan oo ciddii xumaan samaysa ka goyn kara isaguba ilaahay waa cafin badane marka haddaa idinka cafigii qaadateen ilaahay baa idin cafinaya weeyaan ciddii ku xumaysa inaa iska cafido baa lagugu hanuuninayaa fa ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday cafuwan qadiira xasanulbasri wuxuu yidhi isagoo ilaahay uu awoodo inuu ka caargoosto buu kuwa xumaanta la yimid iska cafiya marka waxaa daw a bayidhi facalaykum inaad ku dayataan bisunnat illaahi ilaahay sunnadiisa idinkuna idinkoo ka goosan kara qofka idin xumeeyey inaad iska cafidaan waxay ka dhigan tahay buu yidhi ilaahay waa cafuwun maca qudratii isagoo awoodabuu cafiyaah oo cafis badan yahay idinku marka fa kayfa laa tacfuun seebaadnaan u cafinayn maca dacfikum idinkoo awood daran oo awoodinu daciif tahay awoodaynaan lahayn iyo wacajzikum ya idinka maxaa cafiska idiin diiday wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa yakfuruuna ka gaaloobaya billaahi ilaahay kuwa ka gaaloobaya oo ka kufrinaya wa rusulihi rusushiisana ka kufrinaya wayuriiduuna doonaaya an yufariquu inay kala geeyaan bayna allaahi ilaahay iyo wa rusulihi rusushiisa wa bayna rusulihi rusushiisa dhexdood kuwa noocaas aayaddu waxay ku soo degtay niman yahuudiya nasaare ah nimankaasi ambiyadoodii bay rumeeyeen iyaga loo soo diray nebi moxamed markuu yimidna calayhi salaatu wasalaam waa ka gaaloobeen ayib maadaama hal nebi ay ka gaaloobeenoo nebi moxameda waxay ka dhigan tahay rusushii ilaahay oo dhan inay ka gaaloobeen waxaa laga cabiray marka in aladiina kuwa yakfuruuna ka gaaloobaya billaahi ilaahay iyo wa rusulihi rusushii marka qaar bay rumaysnaayeen ilaahayna waa rumaysnaayeen ilaahay rusushiisa haddaa beenisid adoo ilaahay beeniye weye rususha qaar ka mida hadduu qofku beeniyo rusushii oo dhan isagoo beeniye weye intii ay rumaysnaayeen waxba loogama soo qaadin kuwa noocaas wa yuriiduuna doonaaya an yufariquu inay kala geeyaan bayna allaahi iyo wa rusulihi ilaahay iyo rusushiisa inay kala farqiyaan waxay leeyihiin waxa weeyaan ilaahay baan rumaynaynaa rusushiisina waa ka gaaloobayaan waxaa kaloo la mid a hadday rusushii kala qaadqaadaan qaarna rumeeyaan qaarna ka gaaloobaan oo yaquuluuna ku qowlaya nuuminu waxaan rumaynaynaa ku qowlaya bibacdin qaar wanakfuru waxaan ka gaaloobaynaa bibacdin qaar kale rususha qaar baan rumaynaynaa rumaysannahay qaarna waa ka gaaloobaynaa waa kuwaas waa yahuudiya nasaaradii maalan towraad bay rumeeyeen iyo nebi muuse nebi ciise iyo injiil markii la keenayna waa ka gaaloobeen waa yahuudi nimankan nasaaradaana waxay rumeeyeen kitaabkii injiil la dhihi jiray iyo nebigii lagu soo dejiyo nebi ciise ahaa bay rumeeyeen markii qur'aanka la keenay iyo nebi muxamedna calayhi salaatu wasalaam waa ka gaaloobeen islaamnimadii bay ka tageen markaasaa waxaa la yidhi waa kuwaas yaquuluuna nu'minu bibacdin wa nakfuru bibacdin wa yuriiduuna waxayna doonayaan an yattakhiduu inay yeeshaan bayna daalika kaa dhexdiisa sabiila wadda inay ka dhigtaan ayay doonayaan dariiq wasaba oo dhexdhexaadoo kufriga iimaan udhaxaysa u dhaxeeya ayay doonayaan kuwaa waa maxay abaalkoodu ulaa'ika kuwa lasoo tilmaamay hum iyaga unbaa alkaafiruuna kuwa kaafiriinta iyaga un weeyaan kuwa kaafiriinta xaqaa kufran gaalnimo oo xaqan dhab a weeyaan gaalnimo dhab ah kuwa la yimid kuwa weeyaan ulaa'ika kuwaas hum iyaga alkaafiruuna kuwa kaafiriinta xaqan dhab ahaan macnaha kufran yaqiin ah macnaha weeyaan iimaanba ha sheegtaan hadday doonaan gaalnimo rasmiya kuwa ku dhacay weeyaan waatadnaa waxaanu diyaarinay baa ilaahay leeyaho u darabnay lilkaafiriina kuwa gaaladaa cadaaban cadaab baanu darabno u diyaarinay cadaabkaasoo muhiina ihaana u saaxiiba oo ihaanaysanayo dulli u saaxiiba macnaha weeyaan cadaab daran weeye oo macal ihaana ihaana maceeda iyo naar inay ku waaraan mar hadday gaalnimo ku dhinteen qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi kuwa haddii la sheegay kuwa cagsigooda kuwii ahaa tilmaamihii kuwaasi lahaayeenee xumxumaa beddelkooda tilmaamihii wanwanaagsanaa ah kuwii lahaa baa laynoo tilmaamayaa balarag waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey kuwii hore maxay ahaayeen kuwii hore waxay ahaayeen naladiina yaa yakfuruuna billaahi ilaahay bay ka kufriyeen iyo rusushiisa kuwaana waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey billaahi ilaahay iyo wa rusulihi rumeeyey kuwii horena ilaahay iyo rusushiisa ayay beeniyeen bal kuwaanaa rabaa inaad kuwaanaa rabaa inaad noqoto kuwa ilaahay rumeeyey rusushiisa rumeeyey oo walam yufariquu aan kala farqin oo aan kala saarin bayna axadin axad oo minhum rususha ka mida dhexdiisa axad rususha ilaahay ka mida aan kala geynin dhammaantood rumeeyey oo kuwa waa kuwe waa dadka mu'miniinta ah oo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam rumeeyey oo raacay kuwa weeyaan rususha ilaahay oo dhan rumaysan ee aan kala saarsaarayn dadkaa wanaagsan weeyaan ulaa'ika kuwa tilmaamaha wanwanaagsan leh sawfa saman dambaa yu'tiihim ilaahay siin doonaa ujuurahum abaalladooda iyo ajaryaalkooda kaamilkaa ayaa ilaahay siin doonaa ajarkaasoo ay ku mutaysteen rumaynta ilaahay ay rumeeyeen rusushiisana ay rumeeyeen wa kaana allaahu ilaahayna wuxuu ahaaday kafuuraa mid dhaafid badan raxiiman oo naxariisasho badan ilaahay waa mid dhaafid badan oo qofka wixii ka hormaray oo macaasi iyo dembiyaal ah ilaahay waa mid dhaafid badan raxiim weeyaanoo ilaahay waa mid turitaan badan oo u naxariis badanoo anwaacu lincaam nicmaynta noocyadeeda kala duduwan ayaa ilaahay addoommadiisa ugu nicmeeyaa kuwaasina waa kuwa wanaagsan abaalmarin wanaagsan iyo jannay leeyihiin waa dadkii raaco rumeeyey nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ambiyadii horena rumeeyey ilaahayna rumeeyey allahuma ajcalnaa minhum qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yasaluka waxay ku weydiinayaa nabi allow yasaluka waxay ku weydiinayaa nebi allow ahlulkitaabi kuwa ahlukitaabkaa nimankii yahuudeed waxay ku weydiinayaan an tunazila inaad soo dejisid calayhim iyaga dushooda kitaaban kitaab kitaabkaasoo min asamaa'i samada xaggeeda ka ahaado ka soo degay waxay ku weydiinayaan nimankan yahuudda ah su'aal ah annagu qur-aan hadba aayad la soo dejinayo ma doonaynee hal mar kitaab duuduuban oo isku dhan oo jumlo ah nookeen haddaa rabti inaan ku rumayno saa su-aashaasi ku weydiinaya waxay ahayd aayadda sababnusuulkeedu niman yahuuda oo aqoon lahaa baa waxay dhaheen yaa muxamed in kunta nebiyan haddaad nebi tahay faatinaa bikitaabin min asamaa'i jumlatan xagga samada kitaab nooga keen si jumlo ah si nebi muuseba si jumlaa towreed loogu soo dejiyey oo aan aayad aayad loogu soo dejinaynin jumlaan doonaynaa in naloo ku soo dejiyo marka haddii hadda jumlo loogu keenana marna rumayn mayaane su-aashu waxa weeye calaa wajhi tacanuti walcanaadi tacanut iyo madaxtaag iyo canaad yaa ujeedadu waa intaas weeyaan markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam baa loo tasliyaynayaa waa la dejinayaa waxaa la leeyahay ha la yaabin su-aasha su-aashaa mid ka daran yaa ee ka xun ee ka cajo badan baa nebi muuse la weydiiyey ee tan ha la yaabi haddii marka tan mid ka daran ambiyadii kaa horaysay la weydiiyey dee waa ina aadna sabadhid ya fasbir kamaa sabara ululcasmi min arrusuli waa tana maxaa yeelay faqad xaqiiqee sa'aluu waxay su'aaleen muusaa nebiyullaahi muuse akbara wax ka weynan badan min daalika kaa adiga ay ku weydiiyeen mid ka sii darnaan badan ayay nebiyullaahi muuse weydiiyeen oo faqaaluu waxay dhaheenoo nebi muuse ku dhaheen arina allaha ilaahayna aragsi oo na tusi jahratan cayaana si cayaano indhahanau ku hayna ilahay indhaha noo saar bay dheheen marka adiga kitaab jumlaa bayba ku weydiinayaane mid ka daran akbara min daalik nebi muuse weydiiyeen waxay ku dhaheen arina allaha jahratan ilaahayna aragsi jahratan si cayaana oo muuqata oo bayaana indhaha noogu saar sidaa markay dhaheen arrin xun bay la yimaadeene fa akhadad waxaa qabatay hum iyagii assaaciqatu saaciqaa qabatay bidulmihim bisababi dulmihim bayna u qabatay naar baa samada looga keena ujeedkuna waxa weeye iyagaa dulmi la yimid waa bidulmihim ilaahay cidna ma dulmiyo laakiin iyagaa dulmi la yimid taasi waa dhacdo waxaa kale oo mar kale iyada ahayd umma intaa ka bacdi ittakhaduu waxay samaysteen alcijla dibi ayay yeesheen waxay ka yeesheen ittakhadada waxa weeyaan mafcuulkii labaad baa laiska goynayaa fowlxumadiis ittakhaduu waxay yeesheen alcijla bay ilaahan ka dhigteen wey dee wax kaloo ilaah noqon kara ma jira ilaahay baa keliya ilaahee meesha ilaah laguma qori kara ittakhaduu waxay yeesheen alcijla dibi bay yeesheen maxay ka yeesheen dee mid la caabudo ilaaha bay ka dhigteen dibi bay ilaah ka samayseen oo caabudeen waana goorma min bacdi maa jaa'at intay u timi dabadeed hum iyaga albayinaatu aayaadkii cadcaddaa waxa weeye dad jahli dartii dibi u caabudaya maahee aayaad cadcad oo bayinaadah mucjizaad waadixaadah xujooyin baahiraadah intaasi intay u timid dabadeed ayay dibi ilaah ka caabudeen aayaadkaas waxay ahayd nebi muuse ushiis mucjizada ahayd gacantii nebi muuse yaa uslug fii jaybik gacanta macnaha gacantii cajiibkaaga takhruj bayda'a min hayri suu waayo uslug yadaka fii jaybik waxa weeyaan waxaa ka mid a aayaadkii la siiyey baddii loo kala dhambalayn nabiyullaahi muuse ee dadkii raacay dibigaas bay samayseen facafownaa waan cafinay baa ilaahay leeyahay can daalika kaa xaggiisa waa ka cafinay iyagoo dembi weyn la yimid ayaannu iska saamaxnay wa aataynaa waxaannu siinay muusaa nabi muuse suldaanan xujaan siinay suldaanku waa xujo suldaankaasoo mubiinaa iska cad oo daahira oo tusinaysa nebi muuse nebinimadiisa rubnimadeeda xujo cad oo daliilu ah ayaanu siinay baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi warafacnaa waxaan kor yeelnay fawqahum kuwaas dushooda yahuudda ah reer bani israa'iil adduura buurtii iyo duurkii ayaannu dushooda yeelnay bimiihaaqihim bisababi lmiihaaq miihaaqoodii iyo ballankoodii dartii say u aqbalaan buur baan dhalada kaga keena markaasaan waxaan nidhi qaata diintaan qaata islaamnimada qaata iimaanka qaata warafacnaa waan kor yeelnay fowqahum dushooda aduura duur bimiihaaqihim waxa weeye waxay markii hore diideen shareecadii towraad inay aqbalaan markaasaa waxaa la yidhi buurtaasaa inta la rujiyo dusha looga keenay baa waxaa la yidhi qabsada oo qaata wa qulnaa waxaannu ku nidhi lahum iyaga udkhuluu gala albaaba albaabka gala albaabkii baytulmaqdis sujada xaalatiin saajidiin kuwa sujuudsan oo khuduucaya oo madaxyadiina laalaadiyey idinkoo ah albaabka ka gala magaaladan maxay sameeyeen way khilaafeen meeshii la yidhi idinkoo saajidiina gala iyagoo xamaaranayaoo dabada ku siqaya sidii wax curyaamiina wax ka khilaaf badan nimankan yahuudda ka dhib badan oo guurguuranaya bay galeen oo barida ku xamaaranaya waxaana lagu yidhi markay gelayeen waxaa dhahdan ilaahay dhaafitaan weydiista ilaahay dhaafitaan weydiista waquuluu xida waxaa dhahdaan ilaahw naga hoobi dembiga taa beddelkeedina erayo kalkale oo waxay la yimaadeen iska maalaa yacni oo waxay dhaheen xindatun fii shacara xinda waa qamadi iyo sareen iyo waxa ilaahay dembidhaaf iyo hoobin markay weydiisan lahaayeenna waxyaalo kaley weydweydiisteen marka qowlkiina waa bedeleen ficilkiina waa bedeleen fabadela aladiina dalamuu waa iyada aayadda ilah qur-aanka ilahay ku leeyahay wakaas wixii la yidhi waxaan ahayn bay ku bedeleen hayr aladii qiila lahu sidaa markay dhacday waqulnaa waxaannu kaloo ku nidhi lahum iyaga laa tacduu ha xadgudbinnina fi sabti sabtida ha xadgudbinnina ha ugaarsanina malayga kalluunka maalinka sabtidaah ha ugaarsanina iyana waa khilaafeen waa iyagii inta maagaryada iyo kanaallada u jeexdeen waa iyagii ugaarsaday waid yacduuna fi sabti id ta'tiihim xiitaanuhum yowma sabtihim shuracaa aayad kale waxa weeyaan waa iyagii xadgudbay markay ugaarsanayeen maalinta sabtida maalintii la yidhi ha ugaarsanina waxay arkayaan mallaygiioo iska dul sabaynaya biyaha markaasay ka istaagi kari waayeen maalinka kalena indhasaari mayaan wakaa maalinta aan sabtida ahayn laa ta'tiihim u imaan mayso maalintaa indhasaari mayaan markaasay ugaarsadeen sidaasna waa loo yidhi sidaa haddii loo yidhina waa khilaafeen oo waa ugaarsadeen waakhadnaa waxaanu qabannay buu yidhi ilaahay minhum xaggooda waxaan ka qaadnay akhadnaa waxaan ka qaadnay minhum xaggooda miihaaqa ballan adag cahdi adag oo haliidan adag macnaha miihaaqan oo haliidan adag macnaha mu'akadoo la adkeeyey ayaanu ka qaadnay baa ilahay leeyay waakhadnaa minhum miihaaqan haliida ballan la adkeeyey wey taas baan ka qaada darsigeenna intaasu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab